kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mida toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno muwaadiicda la xiriirto aqoonta iyo kabaca garaadka dhegaystayaasheenna toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ixtiraamka macalimka uusan ka haysan inee maamulka uu u shaqeeyo iyo waalidiinta iyo ardaygiiba maxaa ka mid a caqabadaha haysto macallimiinta soomaaliyeed falanqayn ayaan arrintaasi idinkaga haynaa baashii aqoontaa la helay biligu saaraaye haddii aan bayaanshoonninka beydka ku caddeeyo boqolkiiba boqol waxaa la yidhi baraha weeyaane soo saaruhu waa anigoo cali ah mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal hagaag aynu gudaha usii galno macallinku waa indhaha bulshada wuxuuna hagaa dhammaan dadka heerarkooda marka ay ku jiraan waxbarashada waxaa jiro xigmad tidhaahdo cilmi aan macallin loo marin ma raago macalinimadu ma ahan wax goordhow soo bilowday intii adduunyadu jirtay waxbarista bulshada iyo macalinimadu waa isgarab socdeen marka la isbarbar dhigo macalinka soomaaliyeed iyo barayaasha caalamka waxaa jiro faraq weyn oo u dhexeeyo xagga xurmada iyo xagga mushaarkaba haddaba waa sidee nolosha macalinka soomaaliyeed maxaa caqabad ah uu wajahaa heerkeebuuna nolosha bulshada uga jiraa su-aalaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya bare xuseen xasan mucalim oo ka mid a macallimiinta soomaaliyeed waan ku dhowahay adigaa oo barnaamijka daadihinaya caliya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxay tahay muhiimadda uu macallinku leeyahay dal ahaan iyo bulsho ahaanba bismillaah macalimka horta marka laga hadlayo macalimka waa hagaha iyo baraha ummad walbana ay leedahay markaan ka hadlayno marka koowaad muhiimadda macalimka uu leeyahay xaqiiq muhiimadda macalimka uu leeyahay waxaa ogaan karaya qof walba ee soomaaliyeed ama qof walba ee dunida nool wax macalin la'aan oo la baranayana ma jirto macalinkana muhiimadda uu leeyahy waxay ka mid tahay midda koowaad haddii aan tilmaamo macalimka waa hagaha ku barayo waxaadan ogeyn maanta si aad u ogaatid berri muhiimadda kalena uu leeyahy waxay tahay mar walba oo macalinimada iyo qofka waxuu baray macalimka keliya lama dhihi karo macalim iskuol laakiin macalim waxaa layidhahdaa qof walba ee ku barayo wax aadan ogeyn taana waxay tahay muhiimaddiisa qofka waxuu ogaan karaa marka wax uusan ogeyn la baro ayuu waxuu dareemayaa muhiimadda macalimka uu leeyahay markaan ka hadlayno muhiimadda dal ahaan uu u leeyahay dalka xaqiiq marka laga hadlayo dal walba dalka uu ka macalimin badan yahay ama uu ka waxbarasho badan yahay waa uu ka horumarsan yahay dalalka kale tusaale hadda dunida horumarta ee dhanka waxbarashada waxaa lasoo qaataa jabaanka jabaanka maanta waxbarashadooda heerka ay gaartay xitaa waxaa lagu tilmaamaa in shay yar oo jid yaallo oo si qashin ahaan aan looga tegayn heerka waxbarashada ay gaartay yacni awgeeda yacnii marka aan ka hadlayno dal ahaan wuu u wanaagsan yahay waayo dal walba dalka uu ka macalimiin badan yahay waa uu ka horumarsan yahay bulshada aan usoo laabto bulshada waxbarashada marka laga hadlay ilaahi subxaana watacaala waxauu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo micnaheedu ay tahay waxaa la tartansiinayaa kuwa waxbartay iyo kuwa wax aanan baranin oo micnaheedu ay tahay bulsho walba oo waxbarato waa ay ka horumarsan tahay bulsho kale tusaale xilligii dowladdii siyaad ay jiri jirtay labayo toddobaatankii waxaa layidhi ololihii horumarinta reer miyiga muhiimadda ugu badan ee dadkaas yacnii loo siinaya waxay ahaydna in dadku laga horumariyo xagga yacnii waxbarashada dadka akhris iyo qoraalkaba yacnii in qofku wax uu qori karo waxna uu akhrin karo bulshada waxay u tahay yacnii fursad iyo waxay u tahay horumar mar walba oo dhanka yacnii ay badato akhrinta iyo barashada ama qoraalka bulshadaas waxay noqonaysaa bulsho horumarsan marka macalimka waa midka yacnii sababaya intaasoo dhan bulshada inay wax qorto wax akhriso horumarka waxaa la dhahaa qof walba ee horumar gaaray yacnii waxaa horumarkiisi bilow u ahaa qof macalima soo baray waxa horumarka uu ku gaaro marka bulshada waxaan leenahay ama yacnii doorka macalimka ama muhiimaddu u leehay waxay tahay in yacnii ubadka soomaaliyeed iyo ubadka dunida iyo dadka dunida ku noolba in yacnii uu baro waxa ay akhrin lahaayeen iyo waxa yacnii ay maanta bartaan si berri ay ugu intifaacaan waxaa la yidhaahdaa macalinku waa hooygii iyo hooskii aqoonta dadka qaar waxay u arkaan shaqada macalinimada mid ku meel gaar ah oo aan wanaagsanayn dadka maxaa ugu jawaabi lahayd horta run ahaantii qof walbo heerka uu taagan yahay ama wacyiga maanta uu joogo ayuu cabiraa marka laga hadlayo yacnii xaaladda dalka uu ku jiro qof walba aad weydiisid su-aashaas waa uu dhahayaa laakiin sida xaqiiqada marka laga hadlo yacnii macalimka ma aha hawshiisa mid kumeel gaara oo adduunkan ilaan markii ilaahay subxaana wa tacaala uuna keenayay waxay ahayd in yacnii adduun iyo aakhiro labadoodba loo wada shaqaysto macalimkana waxa uu yahay yacni macalimkii ugu horreeyey nebi moxamed sal allahu calayi wasalam waxbariyey waxa uu ahaa jibriil yacnii marka macalimka qofka shaqadiisa uu u fahmay inay tahay kumeel gaar ama dadka dhahaya macalimka yani shaqada uu hayo waa kumeel gaar yacni ma aha jibriil calayhi salaam markuu nebi moxamed wax u soo dhiibay waxay ahayd yacni uu barayay in adduunkan ilaa iyo maanta kun afar boqol iyo afartan sano ka hor ayay ahayd markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu jibriil wax barayay taana marka waxay tahay yacni waxa maanta macalimka uu ku baro weligaa ama inta nolosha ka dhiman waa ay sii soconaysaa yacni cali bin abi aalib allah ka raali noqday ayaa waxuu yidhi waxaa jirto wax yacnii maanta aad bixiso aysan kaa dhammaanayn waxaa laga yacnii waxaa kowkaa cilmiga ama waxbaridda mar walba ee aad u baahan tahay qofka inaad waxbarto waxaad sii siyaadsanaysaa cilmi ka badan kii hore marka waa wax aad haysato oo mar walba markaad sii bixiso aad yacnii in badan aad kasii fahmayso marka shaqada macalinimada kumeelgaar ma aha laakiin shaqo walba ee dunida qofku waxa uu leeyahay yacnii heer uu uga sii baxo ama heer yacnii marka bilowga iyo marka aad yacnii in muddo aad ku jirtid isku mid ma aha mar walbaba marka ma dhihi karayno macalinka shaqadiisa waa kumeelgaar laakiin qofkayna waxaa jirto xilli shaqada uu qabanayo ama macalinimo haato ama shaqo kale ahaato uu howlgab ka noqdo marka waxaan leeyahay dadka aaminsan in macalinimadu kumeelgaar ay tahay ma aha kumeelgaar haddii kumeelgaar ay ahaan lahayd bulshada soomaaliyeed maanta heerka ay joogto iyo afartan sano ka hor heerka ay joogtay isku mid ma aha marka kumeelgaaru haddii la dhihi lahaa waxay noqon lahayd micnaheeda macalimka shan sano ama toban sano marka uu shaqeeyo ama uu qofka uu ku shaqeeyo khalaas intaas ha ugu ekaato bulshadana xaqiiqatan marka laga soo marka laga soo bilaabo burburkii soomaaliya ka dhacay ilaa ay maantan macalinimadu waa ay sii kordhaysaa qofka laftirkiisa ee su-aashaas dhahayana waxaaba u cadbo macalinimadii jiri jirtay inay kow iyo sagaashankii iyo maanta oo la joogo laba kun sagaaliyo tobanka inaysan isku mid ahayn marka macalinimada waa shaqo joogtaa wayna sii joogtaynaan doonta yacni nebi moxamed sal allahu caleyh wasalam waxauu yidhi culimmada waa yacni waa kuwa dhaxlay ambiyada xaqiiqatan culimmada marka lagu dhahayn yacni culimmada waa kuwa cilmigana soo gaarsiiyey macalimiintana waxay ka mid yihiin yacni qayb ka mid a culimmada culimmada waxaa la yidhahdaa qofku kuu sheegayo waxa wanaagsan iyo meesha ay ku wanaagsan yihiin macalimkana waxuu ku barayaa waxa wanaagsan iyo dariiqa aad u mari lahayd marka macalimka kumeelgaar maaha shaqadiisa waa mid ilaahay subxaana wa tacaalaana uu uga ajar dalbanayo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan dadka waxuu barayana uu yacni uu ku kordhinayo cilmiga ilaahay uu baray ma jiraan caqabado aad wajahdaan haddii aad tihiin macalimiinta soomaaliyeed haa run ahaantii shaqo walba oo la qabto horta waxay leedahay caqabad caqabadahana yacni marka la fiirinayo macalimiinta caqabado fara badan ayay la kulmaan kow waxaaba ugu horeysaba yacni ardayga caqabadaha yacni ee iskala kulmaan ardayga iyo macalinka iyo macalinka iyo waalidiinta iyo maamulka iyo macalinkaba yani caqabadaha waa aaday u fara badan yihin haddii aan ku hormaro caqabadda yacni macalinka iyo ardayga dhexmarto waxaa ka mid ah in yacni macalinka iyo ardaygii yani macalimka ardayga marka uu siiyo casharka waxaa looga baahan yahay in ardayga casharka uu soo akhriyo uu soo fahmo caqabadda ka imaanaysa marka ardaygii markii casharkii la siiyey xilliga imtixaanka oo imtixaankii la galay markaa in ardayda asaagiisa ay la imaadaan buundooyin aad u wanaagsan isagana uu la imaado buundooyin liito ayuu macalimka waxau siinayaa yacni dagaal iyo iyo buuq uu leeyahay maadada markii horeba maanan fahmin ima aadan fahamsinin iyo waxyaabo la mid ah waalidkiina waxa uu leeyahay maadada macalimka dhigo ardayda si fiican waxba uma fahamsiiyo oo ilaan markii hore dabagal kuma isa samayn maamulkana waxuu ku leeyahay yacni ardayda waxaa la rabaa in si hagaagsan waxaad u fahamsiisid sida dhabta marka laga hadlayna fahamka waxaa bixiya allah subxaana wa tacaala yacni fahamsiiyo qofka fahamkana bixiyo laakiin macalimka waxaa lagu leeyahy oo keliya inuu casharka dhigo uu ku celceliyo ilaa dhammaan ardayda ay ka wada dhahaan waan fahamnay kadibna ardayga waxaa waajib ku ah inuu casharkii dib u soo akhriyo si uu u fahmo ama yacni waajibaadka looga baahan yahay uu qabto marka caqabadaha xaqiiqatan way badan yihiin intii lagu guda jiray dagaaladii sokeeye macalimiintu waxay la kulmeen caqabado fara badan hadda ka hora waxaan xasuustaa in macalim meel aan iskala shaqayn jirnay imtixaan uu arday ka qaaday dartiisa loo dhibaateeyey yacni mid ka mid a ardaydiyaa dhaceen qaar ka mid a ardaydiyaa dhaceen oo weliba laba inay ahaynaan malaynaya markii ay dhaceen macalimkii waxaa la siiyey dagaal siduu u dhici karaa ardaygaani macalimkii n maamulkii aan loo imaado horta marka hore oo la yidhi n ardaygeena siduu u dhici karaa deedna maamulkii si uu waalidiinta u qanciyay waxuu ku khasban yahay in yacni uu uu soo waco n macalimkii kadib macalimkii markii uu imaaday iyo waalidiintii la wada qanciyey n muxuu ahaa kadibaa waxaa dhacday in macalimkii sidiiba dagaal ugu sii oo la yidhaahdo in cunugeenna siduu ku dhacayaa macalimkii meeshaas dhibaato la daqro caqabado fara badan mideeda kale xitaa waxaa jirtay in xilligii hogaami kooxeedyada haddii arday ardayada ka mida uu dhaco oo xoogaa ciddooda ay hubaysan yihiin waxaa dhici jirtay in iskuulka dhan la gebagabeeyo macalimiintii ama iskuulkii dhan la xidho caqabadaha way fara badnaayeen inkastoo hadda mararkii ugu dambeysay markii xoogaa dadka dagaalada soke ay kasoo kabteen laba kun iyo tobanka iyo waxaa kasoo dambeeyey yani iyo laba kun iyo shantiiba aan kasoo bilaabo xoogaa dadku waxay fahmayaan muhiimadda iyo dhadhanka uu leeyahay waxbarashada qofka haddii uu dhacana kolley waa isaga caajis iyo dadaal darra asaga ka imaada maahe macalimiinta iyo waxbana yani dhankooda looma raaco laakiin xaqiiqatan dhibaatooyinka intii hore way ka yaryihiin maahee dhibaato waa ay jirtaa mararka qaarkood waxaa jirto in yani caqabada macalimka uu soo wajaha oo ka mid a in xaafad fog uu ka imaanayo haddana wakhtigii loogu talagalay ee shaqada uu aadi lahaana wadooyinka iska xidhmaan uu wareegsado uu meel kala aado wax badan oo dhibaataa jirta marka xaqiiqatan dhibaatooyinka lama soo koobi karo laakiin waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkaas jiro alle subxaana watacaala uu bedel kheer qabo oo ka wanaagsan uu ilaahay subxaana watacaala na siiyo waxaad ka warantaa doorka macalinka soomaaliyeed tan iyo burburkii dagaalkii uu dalku galay xaqiiqatan horta doorka macalimka horta markii qubtaa yacni lugtaa furan waxaa la yidhahda ama dagaaladii sokey ay bilowdeen qof walba ee soomaaliyeed waxau yacni ugu yaraan haddii uusan dagaalka uusan adin ahaan uusan uga qaybgelin ugu yaraan af ayuu ku jiray marka macalimiinta marka laga hadlayo yacni waxay ahaayeen kuwa keliya ee aanan ka qaybgelin ama aanan yacni sabab u ahayn dagaalkii socday waxaa laga yaabaa in amaba jirtayba iyadoo dagaalada ay socdaan in haddana macalimka uu arday waxbarayo waxaa laga yaabaa in labada in reer ama labada qabiile iska soo horjeedo ama labada hogaami kooxeed ee isdagaalayo dadkoodii inuu wax u dhigayo marka macalimiinta xaqiiqatan dagaaladii sokeeye waxay ka soo qayb qaateen yacnii horumarin dhanka waxbarashada iyo la dagaalanka dagaalkii xilligaas jiray ee sokeeye si ay u baabi'iyaan marka xaqiiqa doorkii yacni macalimiinta ay ka soo qaateen dib u dhiska dalka aad iyo aad waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan tusaale haddii aan soo qaadano dowladdii carte laga dhisay yacnii dadkii fikir ka keenay waxay ahayn dad saliima yacni aanan ka qayb qaadan u badnaayinna macalimiin inkastoo hogaami kooxeedyada lagu soo daray muxuu ahaa intaa dowladdii la dhisay taasna waxay ahayd yacni waxaa la rabay in dowlad midaysan la dhiso hogaami kooxeedyo oo yacni qabqablayaalana waa ay jireen oo qof walba qabiilkiisii hogaaminayay micnada marka ayaga lagu soo darayay ma ahayn inay dalka yacni xasilintiisii ay lahaayeen laakiin waxay qayb ka lahaayeen dad yacni dalka burburkiisii marka si ayaga loogu qancay ayaa loogu soo daray marka hadafka saliimkan waxuu ka imaaday macalimiintii marka xaqiiqatan burburkii iyo dagaaladii jiray macalimiinta wax yacni oo door oo dhankaa oo yacni jaadibi ayay ku lahaayeen laakiin ma ku lahayn dhanka burburka iyo in dagaalada ay huriyaan xaqiiqatan waxaan xusuustaa macalim iiga sheekeeyey xilligai dagaalada sokeeye ay jireen in macalimiinta ay is urursadaan deedna mararka qaarkooda ay samayn jireen wax la yidhahdo wacyigelin ama community mobilizationka taas ay soo dhex marayaan deegaanada ay iskuulaadka ka dhigaan marka xaqiiqatan macalimiinta lama iloobi doono doorka ay ku lahaayeen dib u soo celintii nidaamka iyo kala dambaynta tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe in la helo dad ku gaaroobay barashada macalinimada maxay kusoo kordhin kartaa bulshada run ahaantii marka laga hadlayo takhasuska qofka maadada uu dhigayo ama macalinimada yacni waa wax aad u muhiimsan waayo dowlad walbo ama marka nidaamka waxbarashada la dhigayo macalimka waa inuu digrii ka wataa waxa uu dhigayo laakiin soomaaliya markaan fiirino wixii ka dambeeyey burburkii yacni qof walba waxa uu soo bartay ma dhigeyn taasna waxa ay sabab u ahayd yacnii keliya macalimiintu waxaa ka goonaa ama dadka jeclaa horumarinta bulshada inay bulshadii waxbaraan laakiin aanan loo fiirinayn ninkan maadada uu dhigayo makusoo takhasusay haddii la dhihi lahaa ninkan maadada dhigaya makusoo takhasusay ama macalinkan maka wataa digrii waxaa imaan lahayd caqabada aad u fara badan laakiin muhiimadda ugu badan waxay ahayd in qofkan waxgudbin uu leeyahay waxna uu dhigi karo laakiin ujeeddada koowaad ee macalimka lagu xushabo waxay tahay macalimka ma soo bartay waxa uu dhigayo iyo macalinnimada yacni takhasus ma u leeyahay amane ma ku soo gaadhoobayo jaamacad iyo waxaas ma u soo bartay dowladdii kacaanka dadka jaamacadaha wax ka dhigo amane iskuulaadka wax ka dhigo waxay ahayn dad badankooda takhasus u leh waxa ay dhigayaan macallin walbo waxa uu dhigi jiray maado uu si gaara uu ugu takhasusay amane barashadeeda uu ku dhex jiro markaas taasna waxa ay kaalin wanaagsan ka qaadanaysaa ardaygii wax la fahamsanayay inuu wax badan ka ogaado maadada loo dhigayo tan kalena macallimka laftirkiisa waxay taas u ahayd wax aad u wanaagsan oo ah waxa uu bartay leh inuu haddana yani zaa'id ugu sii takhasuso uu wax badan ka fahmo markayna ugaaroobidda waa arrin aad iyo aad u wanaagsan laakiin hadda waxyar way soo bilaabanaysaa iskuulaadka qaarkooda in la dhahayo macalimka ma haystaa maadada uu dhigayo jaamacaddeeda maku jira ama ma haystaa digrigeeda taasna waa wax aad iyo aad u wanaagsan macalinimadana ku habboon macalinimo micneed waxay tahay qofkan wax kuu dhigayo isaga ma soo bartay marka xaqiiqatan in la helo ugaaroobidda ama macalimka waxa uu dhigayo inuu isaga takhasus ka haysta ama uu dhigto ugu yaraan waa wax aad iyo aad u wanaagsan laguna horumarin karayo waxbarashada dadka iyo dalkaba cabashada ay macalimiintu qabaan waxaa ka mid ah xagga mushaaraadka ka warnayda run ahaantii caliyow mushaaraadka marka laga hadlayo yacni dunida waa lagu kala duwan yahay mushaar bixinta oo dhanka macalimiinta haddana heerarka macalimka uu dhigayana waxay ku xidhantahy mushaarka uu qaadanayo tusaale soomaaliya hadda marka la joogo sida caadiga macalimiinteena ugu xoogaa mushaarka roon inkastoo macalimka maanta soomaaliya ka shaqeeyo marxaladda uu ku shaqeyna aan iska naqaano ma qaato run ahaantii mushaar u qalanta shaqada uu qabanayo haddana marka la fiiriyo macalimiinta heerarka dugsiga hoose iyo kan dhexe iyo kan sareba marka loo fiiriyo xoogaa waxaa mushaar roon macalinka dugsiga sare dhigo inkastoo dunida marka loo fiiriyana macalimiinta ugu mushaarada badan ay yihiin macalimiinta dugsiga hoose soomaalida haddana marka la fiiriyo waxaa ugu mushaar yar kan dugsiga hoose dhigo marka macalimka soomaaliyeed ama dugsi hoose ha dhigo maanta ama dugsi sare ha dhigo ama dugsi dhex ha dhige mushaarka ay qaataan iyo shaqada ay qabtaan run ahaantii ismalaha macalimiintu waxay ku shaqeeyaan nafhurnimo oo ah yacni bulshada soomaaliyeed yacni sidee waxaad ku bari karaysaan oo ha fiirinina mushaarkii wax yar aad qaadanaysaan run ahaantii xitaa jaamacadaha mararka qaarkood marka la fiiriyo in macalimiinta yacni run ahaantii mushaarka ay qaataan iyo wakhtiga iyo juhdiga ardayda ay geliyaan kuwo isle ma aha run ahaantii marka macalimiinta ani waxaan isdhihi karayaa mushaar maku shaqeeyaane ee waxay isleeyihiin oo keliya inta aad guriga joogi lahayd bal bulshadaad wax u faa'iiday laakiin run ahaantii mushaar ay qaataan ay ku soo shaqo tagaan marnaba isma dhihi karayo waadna taqaanaa macalimka maanta isagoo duruuftaas ku shaqaynaya mushaar aad u yar haddana isagoo maanta marka uu soo daaho ama wakhtigiisa uu kasoo dabico ama xanuun uu imaado aad dareemaysaa sida yacni loola hadlayo ama loogu qaylinayo marka ay dhiban yihiin mushaarka ay qaataan iyo isma laha beri dhexdaas macalim ii sheekeynaya ayaa waxa uu yidhi xanuun yacni igu dhacay waxaan la awoodi waayay in aan iskuulkii aado meeshii maamulka aan ka sugayay in yacni ay dhahaan allah ku caafiye iyo waxauu ii sheegay inuu isbitaal galay xaqiiqatan waxaa loo soo gudbiyey warqadda istiqaalada isagoo isbitaalka ku jiro runaanti marka waad dareemi karaysaa macalimka soomaaliyeed waxaa loo baahanya oo keliya inta caafimaadka uu qabo isagoonan aanan la siinayn qof caafimaad qaba waxa uu ku shaqayn lahaa mushaar ah marka run ahaantii macalimiinta kheer allahasiyo waa kuwa dadaalayo aanan fiirinayn inta yarta ay qaataan urur ay ku midinaysi yihiin macalimiinta oo caqabadaha idinsoo wajaho aad kula noqotaan ma leedihiin run ahaantii maanta markii yacni laga hadlayo macalimiinta soomaaliyeed ururo waa ay jiraan yacni macalimiinta ay leeyihiin haddana si waafiya uma shaqeeyaan oo maantadan hadda yacni macallin walba ee wax dhigo in ururkaas uu garanayo ama n ma jirto laakiin ururada qaarkooda inay meediyahay ka hadlaan qaarkooda boorarkooda waan aragnaa laakiin sida ay magacyadooda ay u muuqdaan iyo sida yacni loo arkayo kuwo wax u qabta ma aha micnadu waxay tahay ururadaas waxay shaqayn lahayn ayaga laftirkooda markay og yihiin inta macalimiinta shaqayso iyo meelaha ay ka kala shaqeeyaan si yacni ururkaas uu u noqdo urur layskugu wada filan yahay oo yacni dhammaantoodna ay u wada naqdaan markaas kuwo isku xihan macalimiinta iyo yacni dhammaan iyo ururkaba laakiin maanta soomaaliya markii la joogo macalimka iyo ururka iskuma xidhno haddana in ee, waxaan ka wadaa marka taas in urur uu jiro oo macalimiin la dhahayo haddana macalimiinta qaarkooda aysan ogeyn ururkaas iyo meesha uu ka shaqeeyo iyo dadka ay ka kooban yihiin markaa run ahaantii ururo waa ay jiraan laakiin wax si toosa oo u shaqeeya oo macalin walba ama macalimiinta soomaaliyeed ay ku wada midaysan yihiinoo ama talasiyo ama ayna cabashadooda ay u gudbiyaan run ahaantii ma jirta ayaan isdhihi karayaa caliyow ugu dambayntii maxay tahay taladaada een, si loo helo macalinka xaqiisa bulsho waxbaratana aan u helno run ahaantii n horta talada koow aan soo jeedinaya waxay tahay n horta soomaalida waxay dhahaan n af dufin leh ama faro dufin lahaa wax duugo oo micnaheedu ay tahay macalimiinta maanta iyagoonan yacni mushaarka ay qaadanayaan aan ognahay oo aada iskaga yar ayaa haddana waxay ku dadaalaan sida ay usoo saaraan ubad soomaaliyeed oo tayaysan iyaga ma fiirinayaan xaaladda maanta la joogo laakiin waxay fiirinayaan inay mustaqbalka iyo maalmaha soo socdo marka xaqiiqatan si loo helo yacni n ubad tayaysan waxaa loo baahan yahay in ubad tayaysanka uu haysto waalid tayaysan waalidka tayaysanna waa inuu geeyo iskuul tayaysan iskuulka tayaysanna waa inuu haysto maamul tayaysan maamulkana waa inuu keensto macalimiin tayaysan si loo helo bulsho tayaysan loona gaaro wadan tayaysan yacni nidaam ahaantiisna in dhammaan nidaamyada bulshada ka jiro ay la waafaqaan ama ay la jaan qaadaan marka run ahaantii waxaan dhihi lahaa kow caqabadda maanta jirta waxay- waxaa kow ka in ixtiraamka macalimka uusan ka haysan inee maamulka uu u shaqeeyo iyo waalidiinta iyo ardaygiiba arday qaarkooda waxay dhahayaan macalimiinta macalimka isagoo in dadaalka uu bixinayo yacni qof walba uu ogyahay haddana macalimkii ardayga mararka qaarkood waxau leeyahay ina macalin ani meeshan wakhtigaaga waan kaa gatay ma la socotaa mideeda kalena halkan waxaan ani waalidkayga ii keeneen in yacni iyaga dhibkooduun aan kala soo maqanaado marka run ahaantii macalimka maanta waxa uu naga mudan yahay in yacni taageero oo yacni xagga maaliyadda iyo xagga yacni n- niyad dhiska iyo mahadcelintaba in yacni la siiyo macalimka si uu niyaddiisa ay u wanaagsanaato howsha uu hayana uu usii laba jibaaro Yacni dhallaanka soomaaliyeedna isagana waxay u tahay mar walba yacni macalimka oo niyadda loo dhiso iyo macalimka oo yacni dhan walba laga taageero ubadkana waxay u tahay in ee, yacni isaga laftirkiisa in aqoon ku filan macalimka markaas uu gudbiyo oo ah niyad wanaagsan ayaa waxay gudbin karaysaa cilmi wanaagsan marka si macalimka niyaddiisa loo wanaajiyo ubadkana uu hela cilmi wanaagsan marka macalimi een, waalidiinta iyo maamulkaba waxaa yacni aan kula dardaarmi lahaa ama aan kula talin lahaa in macalimka dhibaatooyinka jira iyadoo la ogyahay loo dulqaato yacni haddana mar walba loo mahad celiyo macalimka ilaahi subxaana watacaala waxa uu leeyahay yacni sadaqa aad bixiso yacni waxaa sadaqa aad bixiso oo aad raaciso dhibaato yacni qofka inaad tiraado maad shaqaysatid waxyaaba la mid ah waxaa ka wanaagsan qowl wanaagsan yacni ama ka khayr badanba sida ilaahi subxaana wa tacaala uu dhahay sadaqa dadka aad ku dhibayso waxaa ka wanaagsan yacni inay hadal wanaagsan oo qofka aad tiraado marka inay macalimiinta in waxaan dhihi lahaa in eh, ha loo madax salaaxo oo ha la yidhaahdo macalin in abaalkaaga ma gudi karno in eh, ubadka soomaaliyeedna xaqiiqatan iyaga laftirkooda waxay wax ku bartaan dhibaato aad u fara badan marka macalimiintan waxaan dhihi lahaa ubadka soomaaliyeed ha loo turo waayo waxa uu kasoo tegayaa guriga xaaladiisa la wada ogyahay waxa uu soo marayaa in eh, wadooyin xaaladooda la wada ogyahay yacni waxa uu imaanayaa iskuul aanan u dhammaystirnayn dhammaan agabkii waxbarashada marka xaqiiqatan waxaan leeyahay in dhammaan ha laysku wada duubnaado si loo gaaro in horumar aada u wanaagsan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qaadannay macluumaad kala duwan waxaa soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah cali cabdulaahi hilowle inta toddobaadka kale aan ku kulmi doonno barnaamij midkaan lacayna waxaan idinka tegayaa gabay ka hadlayo muhiimadda macalinka uu bulshadu u leeyahay lii dunida uumee aradka meegaaray aasaas la'aan joojiyee udub ku taageerin goortuu albaabada u furay aadan soo geliye adhaxdiisa xaawoo ka timi oori uga yeeliye ubadkay dhaleen baa tarmoo uunku soo badaye ayaantaa aqoonta iyo cilmiga soo abaabule e urursade anfaaciga dhirtiyo ubaxa geedaaye aqal ay galaan bay dhisteen ilixidh waaweyne eebada markii ay tunteen soo ugaadhsada e adhi iyo gammaanbay dhaqdeen ababna siiyeene iniintay ku beereen dhulkaa soo awaal baxaye aalaadka fudud bay barteen kuna adeegteene aafaadka cudur bay dawada kaga adkaadeen